Deegaanada Galmudug waxaa socda dadaallo badan oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyo ka qaybgalka gabdhaha ee dhinaca waxbarashada, waxaana kordhay tirada gabdhaha ee dhigta dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, iyadoo ay soo baxayaan guulo gabdhuhu ay ka gaarayaan imtixaanka heer gobol iyo heer qaranba. Imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo ay sanadkan qaaday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug, toddoba gabdhood ayaa kasoo muuqday tobanka kaalmood ee ugu horeeya natiijada imtixaanka. Hooyada dhashay Ubax Maxamed Faarax oo ah gabadha kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka fasalka sideedaad ee ay qaado wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa ka hadlaysa dadaalka gabadheedu ay ku bixisay in ay gaarto guusha.
alxamdulilaahi farxad aad u weyn baan dareemayaa aad iyo aad farxad u weyn baan dareemayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin awla waa ka sugayay farxaddaas inay kaalin fiican ka galayso waa ka sugayay weligeedna kaalin xun ma gelin weligeed kaalinta koowaad unbay galaysa ardayda hadday hadday macad baranaysay hadday iskuul dhiganaysay weligeedii allaheedba alxamdulilahi arday waa aad u wanaagsanoo waalidka baari waa wey alxamdulilah rabbilcaalamiin dadaalkeeda aad u badnaa weligeed way dadaalaysay waxbarashadeeda aad iyo aad bay uga dadaalaysay aniguna waa ku dhiirigelinaya inay ardayda kasoo dhex muuqato ardaygana de hadduu diin iyo wax walbaba uu bartay dee dadaalkiisu aad iyo aad waa u dareemaysaa inuu aad u wanaagsanta sidoo kale faadumo faarax waa hooyo iyo macalin wax ka dhiga mid ka mid a goobaha sida gaarka ah haweenka wax loogu baro waxa ay sheegtay in isbedel fiican uu ku yimid waxbarashada gabdhaha oo hadda ay jiraan tiro gabdho ah oo aadaya dugsiyada waxbarashada
waana wacyiga hadda jiro waxbarashada marka koray u kacday hooyooyinkan waxaan dhihi karaa awalna waxay ku ahaayeen ragaad haddana waxay ku ahaayeen orob iyadoo walow aabayaashana wax kuleyna leeyihin hadday waxbarato awalba nin islaameed bay guursanaysay dhihi jireen hadda laakiin waxaa la ogaaday markii wax la barta in gabdhuhu ay aada waxtar badan yihiin midda kale qof jaahil inuusa waxba ku ahayna waa la barto qofka wax barta iyo qofka kale inays isku kaalin kuugu jirin xagga waaridka markii la yiraahdo waa la ogaada waxaan isleeyahay taasu mar dhow waa soo dabargoye dhanka kale nabadoon jimaal sheekh cabdishakuur oo ka mid a nabadoonada ku nool magaalada dhuusamareeb sidoo kalena ah guddoomiyaha guddiga waalidiinta ee dugsiga galgaduud ayaa sheegay in xilligii hore aysan jirin gabdho aada goobaha waxbarashada oo ay ahaayeen kuwo ku eg howlaha guriga balse hadda bulshadu ay fahmeen muhiimadda iyo qiimaha ay leedahay in gabdhuhu ay aadaan goobaha waxbarashada ama dadkii ay fahmeen dhalay gabdhaha inay waxbaraan waayo sababtu tahay waxay ogaadeen gabdhahooda markay waxbaraan wax badana faa'iidaa bay ka gaareen waxay ka gaareen gabadhu inay xafidnaato inay maaragtay wax soo saar leedahay adaabteedu ku hagaagsan tahay sidaas ayay u fahmeen waalidku inay gabdhahooda waxbaraan aniga hadda waxaan ahay guddoomiyaha guddiga waalidka ee dugsiga galgaduud gudoomiyahooda baan hay guddi baan ka dhisan halkaas aniga guddoomiye ka ah waxaan saacad waliba aan baarnaa oon kormeernaa iskoolkaas siduu u socdo ayaan tayadiisa iyo waxaan ogaanaa heerka uu marayo waxaa ilaahay mahaddiisa waxaa meeshaa dhigta saddex markii loo dhigo inay ay laba gabdha yihiin
dadaalada waxbarashada ee deegaanada galmudug ayaa muddooyinkii dambe ahaa kuwa soo fiicnaanaya iyadoo inta badan deegaanada miyiga ah tuulooyinka iyo sidoo kale meelaha muhiimka ah ee bulshadu ku badan yihiin laga furay goobo waxbarasho kuwaasi oo si isku mid ah ay u aadaan wiilasha iyo gabdhaha